barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah siddeed iyo labaatanka bisha abriil sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysanaysaan ama aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hiibada iyo hal abuurka toddobaadkanu marti noogu yahay abwaan faarax murtiine haddii aanu garaad yeelahayn garasho dheeraada dadka guunyadu noqon lahaa daaqda geedaha ee waxaan geela kaga gooninahay ariga gaagaaban caqli talo gorfeeya ayaa ilaahgeliyey maankeenna heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
waa hagaag dhegaystayaal codkaasi khadra daahir dhegaystayaal waxaad kaga bogan doontaan idaacadda intaan ku guda jirno dabcan ciyaarihii ayaad ku maqli doontaan sidoo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
shacabka waddanka sbain ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashada guud ee qaranka doorashadan oo ah mid wakhtigeeda laga soo hormariyey ayaa waxaa si aada ugu loolamaya xisbiga hadda talada haya ee soshaaliistaha ah iyo afar xisbi oo kale oo waaweyn oo uu ku jiro xisbiga midigta fog ee qowmiga ah ee lagu magacaabo fox bart hogaamiyayaasha xisbiyada bidixda iyo midigta dhexe ee siyaasadooda ay furfuran tahay ayaa ugu baaqay taageerayaashooda inay u soo baxaan doorashada si xisbiga midigta fog aanu fursad u helin ku dhowaad toddoba iyo soddon milyan oo qof ayaa isu diiwaan gelisay in doorashadani ay codkooda ka dhiibtaan
mas-uuliyiinta dalka mosambiq ayaa muwaadiniinta dalkaasi ku booriyey inay raadsadaan goobaha joogoogu u sarreeyo si ay uga badbaadaan in biyuhu ay kusoo fatahaan islamarkaana dhoobadu kusoo dunto taasi oo laga cabsi qabo ama la filaya inay ka dhashaan kadib duufaanta kenneth ee dalkaasi ku dhufatay ra-iisul wasaaraha dalkaasi carlos de rosario ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay duufaankan kenneth ay gaadhaysay amaba ay tahay shan qof maxadka maaraynta masiibooyinka ee mosambiq ayaa iyaguna sheegay in duufaankani uu burburiyey saddex kun oo guri islamarkaana u barakiciyey in ka badan siddeed iyo toban kun oo qof waxaanay dowladda waddankaasi mosambiq sidoo kale sheegtay in badi guryaha ku yaalay jasiiradda ibo ee dalkaasi oo ay ku nool yihiin dad gaadhaya lix kun oo qof ay dhammaan burbureen
warka caalamka ayaad dhegeysateen waxaanu idinkaga imaanayay laanta af soomaaliga ee v o a dowr wanaagsan dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa jabuuti kusoo diyaarisay waryaheena sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walibood caalamka ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo maalin walba axada hadahan oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxa uuna idinkaga imanayaa toddobaadkan magaalada jabuuti anigoo ah sagal siciid faarax ayaana idinla socodsiin doonta barnaamijkeena hibada iyo halabuurka waxaa marti igu ah faarax awil jaamac oo ka mid ah fanaaniinta mujaajiliistayaasha iyo abwaanada soomaalida oo fankiisu uu baaxad weyn yahay waxaana abwaankan kaga wareysanayaa qaybtan gabayadiisa kala duwan ee uu kula hadlay ee ku waaniyay dadka soomaalida iyo xilligii uu bilaabay gabayadiisa waxaana salaamayaa bahda v oda guud ahaan iyo howlwadanadan salaamaya waxaan kala salaamaya ummadda soomaalida meel kastoo ay joogto waan salaamaya run ahaantii isagaley fanka midna waxa weeyaan hibo midna waa hiddo ayaa dadku kala qadan laakiin waxaa jirta hibo hiddana ah sideedaba gabayada anoo yar baan dibaacday gabayada dad baaba igu yidhaahda iminka oo faaraxoo gabayaa halisaad hayde jamsam style iyo waxaan iyo bacbac iyo maxaaha beyta beyta iyo maxaa kaa qaldane maxaa ninkaaga weynaa hoos ka socliyey aduu geyti socod leh oo caynkan leh caynaan leh oo dawan leh oo umal leh oo cayn gabayaa weyn weyn ayaa dabeetana gabay baan ugu jawaab waxaan kuu leeyay dawan iyo markan daramal iyo tiriyey daahyaale geedi socod markan daabacee dunida gaadhsiiyey daltabiyey iyo caynaan markan daadugu sheegay gabayada durdurtaa markan kala dambaysiiyey ee uu dadkiiaanu waday subadeeyi waayey da-yartiyo markaasaan dhex galay dooqa caashaqaye maxaa laygu duubayaa haddaan heesaha u daaray
waxaad tiri waxaanoo murtiyo idinkan idiin wada idinkiina uma jeedaan ha suugabar kala daran ha dal caynaan geedi socod umal dawan dacwi oo kala wada daran intaasba xasuusnow ka eeg oo mid mid ka daraya baana sheegay waxna ku qaadan waayo to- may tumanbaa ma daawataba soo artay ma haddaan soo markaan soo saa biito biito biito biito shan milyan baa daawata yaa toban milyan baa daawatay marka waxa weeye dee idinkaa gabay marka maxaa anigu marka waxaas kuwaa yaryar bal toostosiyo ugu qari dhaqan toosinta ere- ereyadaada heesaasi waxaa ugu qari laakiin i don't like it ma jecli inaan heesaba ma jecli anigu suban yahan baanay gabya baanay Eh, laakiin weli kulfi waxaan isli kuwan dhagaa fudud leh wax sheeg oo bal heesa waxaas iguna jecliyeen gabal lagasamaya taasay kuliftay Dee raggiisii- marka waxay ka ahayd een, suugaantan faniga iyo qosolkan iyo heesahan Ha.
u- si aad dadka usoo jeeso Ha.
dabin bay ahayd Da- dambe ha Ha.
Waad dhigaysay.
horta alla ya khaliiq alla ya khaliiq dabin bay ahayd inaan kusoo jeediyo Sax.
hadhowna hawaykan murtiyaydin waa tan ha hadhowna hawaykan Okay. Een, gabay waxaa jirta een, abwaano waaweyn ay kasoo qaybgaleen sidaan maqlay abaan mar lagugu siiyey Ha. waa laba kun iyo afartii bay ahayd oo la dhanbay ahayd august for house hadraw baa joogay ilaa nuclistay caawukaa joogay hadrawna ilaahay caafiyo Eh, caawukaa joogoo dhintay imika ilaa nuclisto yuusuf karaadi baa joogay way badnaayeen dee cid kama maqnayn b b c life ahayd marka tartan baa la qabanaya gabayada dhowr iyo labaatan dhowr haddana soddoniya baa ahaynba marka bergaas norway ka yimi oo cidba yimi qoonba waxaana abaabulayey eh, dhuux digaale ducaale iyo eh, ilaah khayrasiya kan oo ka salaamay dhuux digaale oo nin aad soo- isoo gacan qabtay sugaan eh, yahana oo halabuura oo buugta qora oo ummadda dadaalo weeyaan oo afsamaal ururiya weyn iyo inan iminka dhintay ilaah naxariista ka waraab naxariista jannaha ka waraabiyo leho maxamed dhaban cawl ayaa soo abalay urur insi kaa marka dhalinyarada ay soo ururiyeen dabeetna halkaasaa lagu qabtay muxuuaha eh, Oxford House oo ah East London ah marka gabiga aad loola dhacay gabiga waan ka qaatay waa laga sabooray hadraawi wuu eh, igu tahnideeyey wuxuu ihi awoor laguma soo talin haddaan moodayo in waxaan imana- imanayaan awoor baan ku kelin lahay laakiin eh, saddex afar eray eh, ayaan awoor ku siinayaa ay dhegeyso gaadida haddaa tahay hadda gurada loo xeeray gurada loo xeelay gurgurshaana waad noqonaysaa gooni loo raro gooni loo raray anigoo lagu booqsan yahay oo dhalinyar- ayuu caynka yidhi, haddana dibadaan baxno markaasuu yidhi, max afartii eray aan ku dhihi hayso gaadida haddaad tahay hadeer gorada loo xeeray gurgurshaana waad noqonaysaa gooni loo raro weli kama aan sheekayn muxuu ahaa eh, haddana eh, shafiil baan degnaa berigaa london iyo shafiil waxaa isu jiraan ilaa eh, eh, shan saacadood markaasuu iga taba hadlay maan dambe ugu yidhi maxaasan tahay aad arrintii marka kaasuu ahaa geedi socod gabiga la yidhaahdo oo caan hadda ku jira youtube-ka yaa in baa garatay in baa garatay in baa garatay iyo halka aynugu naallo in bini aadanku tala keen iyo tala raac yihiin
waxaa ma ka xasuustaa ha ee, waxaan ka xasuusta aan kaaga soo bilaabayaa haddii aanu garaadiyo lahayn garasho dheeraada dadku guuyadu noqon lahaa daaqda geedaha e waxaan geela kaga gooninahay ariga gaagaaban caqli talo gorfeeya ayaa ilaahgeliyey maankeena dunidoo gabaahiira oo galow ka fooriyaayo iyadoo gelgelina aan lahayn guri lahoo seexdo dadkan u dhirta guud baxo oo fuulo guradeeda gama iyo hurda ay u tahay geedu jiibsanayo laamaha guntoodana ka dega waaga garaacdiisa subaxdii garmaamada si guudo fofa iyagoon go-yaalyo lahayn macaawis girgiir leh iyagoon garay sii xidhnayn ama guntiinooyin garbasare iyagoon ku dadin madaxa guudkiisa gog la jeexay iyagoo hilbaha gaara ku ilaasha iyagoo gelgelin taagan iyo meel gacan joogin garbaweyne aariya la nool goodirkii iyo cawsha hadba goosankii hadha dugaagooyo cilibteeda gugowdaay cirkoo goodida geerkiisoo kiciyey dhibicga uu tiraahda iyo la- galaalaacdii muujiyey daruuraha kuntamay oo ilaah cudur ka sii daayey iyagoo gariraya oo gowsaa isdhaafshiyey haddana aan gabood iyo lahayn gooba lagu yeerto gabayo waxaa deereedka gala godadka hoostooda inbaa garagtay haddii gudin la helo inay wax goynayso inbaa goobtay goortii tashiga geedka laga sheegay inbaa garatay guri inay dhistaan aanu galin roobku inbaa goysay laabaha markay taladu soo gaadhay in kalaa gufuso dabad xadhay gudihiisa inbaa garatay geliya adhiga taaqa garabkooda inuu guula siiyey oo iyaga gooni ugu deeqay in kalaa u guurtay oo dabad galab kusoo heestay inbaa garatay gax inay qabaan gaajabayanaysa inbaa gawax u qaaday oo godob ka soo dhiijay inbaa garatay golka qasho iyo wananka geesaale inbaa gawrac marisay oo dabad hilbigi u goysay intaas soo galbood baa halqigu goorba meel degee imikana dadba uguurayo gaadhay dayaxyee maskaxdii wax soo goostan guuli waa u timiye caqligii gurnaada inuu gaabsho way tahaye iska daa inay geed socod hore u guuraan iminkay gelgelin taagan yihiin gegi dadkaygii iminkay gadaal ugu noqdeen guurihii beriye hadday guuyo kala qaadayaan geelin foofsadaye marka waxaad ka hadlaysay dadka soomaalida iyo say dib ugu noqdeen iyo adduunka soo horumaray dib ugu dhaceen dib ugu dhaceen dib ugu dhaceen ee wadamadii iyagu waxay u doodi jireen say u dhaafeen iyo Ay u say dib u- baahayaan.
say dib ugu dhaceen ee aan arrinteeda loo hayn waxaa jira ee, diigoolkii faransiiskiiyo ee, gahandigii dalhi joogiyo mandeelii dad maseeyey intuba diinta islaamka dibadday ka ahayd misana dadkoodoo kala diin kala diir ah ayaa dabcigoodu midey inagoo dad qurun ah dad qurun ah waxa dadkeena maseeyo oo isku duuba lawaa no leader haliyahii u dhasha bal iminka systemkan ee ka war ah la iska daba wareegay soddonka sannadood ah iminka somaliland gaar bay u- ma- u gooday ictiraafkii baa ka maqan kuwaas ma garanayaan war taas caadigaa ictiraaf siiyaba kuwana garan maayaan war taas u gurmada inta u gurmataan oo wax ka daweysaan marka luku yeesho xataa wardi anigana walaayan daaye waa sidii weeyaan saasaa la iskaga daba wareegayaa nin fikiro caqli car car wir wir wir wir boor car caqli kan ka duwan car tan la- la- la- waa jaqjaqaato soo hortima meel looma kala baxay ha car ha sameeyaan wir wir ha kasoo ma ma same ma ma- ma samayn karaan adaa ku tee dhowaan garowe markaad joogtay hadal qiimadaad ku tiri madaxweynaha dowladda federaalka dad siyaabo kala duwan baa loo qaatay laakiin dabcan intii wax fahmaysay micnaha wuxuu ahaa war bal meelun xal un keena wax ka soo baxay maad aragtay intii kadib hadalka aad tiri ee, farmaajoon ku hal qabsanayay laakiin dee madaxdii sheekh shariif iyo maxamuud maxaa xasan hadalka uu kul waaqusiyey xasan sheekh iyo shantii maamul goboleed iyo madaxweynaashii hore kuwii ka dambeeyey way joogeen taga oo hargeysa tahriibna ku galoo taga oo soo arka dadkiiyo
weydiiya waxay qabaanba wax weydi- weydiiya waxay qabaanoo haddaa aragtaan dad ee, dhisan oo aan idin jeedin oo wax hawshooda iska raacday iyo waddan qarana oo only ictiraafka madax hadda aragtaan oo aan idin soo jeedina dee walaalaya ictiraaf ictiraafka siiya oo soo quusta wayaa qaar badan baa waxay dhahaan ee, niman baa hor joogay dadku inuu gulya bal orda taga oo wixii- wixii idin ogol hargeysa dhex taga oo soo raadiyo hadda aragtaan labada ee, Soom- ee, midnimada Soomaaliya waa muqadas iyo goonistaga somaliland waa muqadas labada muqadasa isjiiray hadba kii awood weyn made keebaa kii awood soo qiimeeya soo qiimeeya oo anu- anu baltaga meesha dadka xaaladooda kasoo wartana ilaa saa iska daba wareegi mayne ujeedada taas ahayd marka eh, tegitaanka uu farmaajinta ku hargeysa dee marka horeba isku iskuma tagan xagga caqliga Eh, isagoo ama ictiraafsan ama ugu yaraan wax kula heshiib leeya shan sano ka bacdi referendum baa la qaadaya marka intaa inaynu caadi ahaano qaab noocaas muu ku tegi lahaa Eh, waxbay kula yihiinba kaala waxaan ku weydiiyey maxaad noogu soo ciyaarsinaysaa anaga ma shirka ciyaalba ma- markaa dadka wixii caqliga loo si- dadka qaar caqliga loo sidaa qaar caqliga yaa sita Sax.
wixii caqliga sitay way fahmeen inaan meel lag- dheer ka hadlayo meel fog ka hadlayo oo aanay labadanaba kanna waa ku toqontoqayo anaa dadku waa dadkaagii dadku waa dadkaagii hadeer baan aaminsanahay war walaalayaalo wadanku dhaqso asun as possible dhinac walba ha la shaqeeyo farmaajo ha shaqeeyo munsabix ha shaqeeyo wadankan eh, in si laga dhigo oo ama laba wadan aynu xidlo ama hal wadan aynu xidlo maceeba billa calayg meel noo dhaqaajiye waa daalnay damay hal wadan inaan hello iyo laba wadan inaan hello ayaan anu- Soomaali.
ayaan u baahanay anigu Um, oo inaga maxaa waxaa naga khasaaroobe labadii qaran bay naga khasaaroobe imanka jabuutina joognaa jabuuti fariid soo artina labadii waa weynaa is qaatay nacasyo waa kuwaa isla bususuqaya isla duniyey soo artima cid kastaa eedda ha lahaatee T- eh, jabuuti si aynu lahayn marba imika leeyahay inaa lillahi marbaan arkay mari gaadhi Ilaa haddii ay ku darsan lahayd ina saas may u dumi lahayd soo artima marka waxbay leeyihin waxay noqonaya ma hambo ilaahay noo reebay bay noqotayba jabuuti noqotay intaynu lahayn muxuu ahaa waxbaa midoobay waxbaa soomaali shan bay ahayd shantaa gobol bay ahayd shabeelladu waa labuun mid baa shabegii ka digay markuu shabegii ka digay shabeelkii koonfure ayaa shan kaleeto dhalay intuu shurunshuura dhalay ayuu soo shiriyeyo goorma la shirkiibuu keenay wuxuu yidhi waa shabeel waxaa igamay igamay caban walaaladayda koonfurta soomaaliya ama soomaaliya igamay caban bal kan muxuu ahaa bal saaxiibadaydi kalow kulaha eh, maxaad u tiri farmaajo hargeysa tag yaa oo waxaa la yidhi Haddana waxaa- inay xan iyo iyo run tahay ma aqaan faaraxow odaa iyo caddayn Een, waxaa la yidhi faarax hadalkaa kadib somalilan ma tegi karo maxaa ka jira maymana soomaaliya idin igama celin kartee waa waan tegaya waan ah, xaafadaydii maymay waan tegaya oo weliba maxaa eh, dhawaan baan tegaya may weliba waxaan albaabku garaacaya musabix ma- marka horaan tago musabix iyo maxamed kaxiba albaabkooda iyaga gaar baan asxaab ahay ayaan garaacayaaba soo artayna marka aniga hadda hal tago laakiin waxaa qosara afar wiilka baqacdii baa somaliland tiri koonkaan kula shiraynaa eh, farmaajo koonku hargeysaan laa kula shire ya koonka geey dee may koonka maxay ka dooneen may dee hargeysaan laa gaalay oo lagu qabsaday koonkaaba ka qatarsaneen isagu keliga markuu hargeysa ninka yiri maxaad hargeysa ma yidhahdaan koonka maxaa maxaa laga doonaya anigala doonay marka taasna waxaan arkaa marka imika dee lakin waxaan ku sheegay anigu inaan siyaasi weyn baan waan istuhumayba
waxaa stiri sirid baa kugu jirta waa nin masaajid baa kugu jirta ajiib waxaad garan garatay dad waaweyn baa garan waayo labada dhinacba marka malaha way fahmayeeno way kala yaro baqayeenoo kumay horta kumay dhiirin kari nin kareen kala baqdo way jirtaa oo imika eh, dee koonfurta imika nin kasta waxaa loo keenaa un Soma- soomaali weyn maqadis weyn isagu taashita ayuu ku tagaa maqadiska soo artina Eh, qodan kalena isagoo somaliland waa muqadas ayuu isaguna ku tagaa laba wadan ama hal hadda aan helno ama hadda hal wadan aan helno ragga shaqadaa lehna way isgaranayaane ha ka shaqeeyaan adiyo faadimiina talo haddii ladinkaga dhiga guddi meel baad saari lahaydeen dee anigu faatimo jaq baan isku noqonayba soo noqon markaan ku ihahdo hooyada duug inaan aasaynos ya Inay ta- inay taasoo kale jirta makula tahay wabay tahayba desan nuugiba wabay tahayba kuwan kale fikrad baan siinay dimuqraadiyadda iyo waxaa la wareegay waxaan lahaa dalkan waa islaam oo dhulkan waa mid daahira turturkii fardugsaad inuu daayin idin siiyo ifkana darajo aan laga heshaan weligeed duugoobin dalkan waa islaam oo dhulkan waa mid daahire dabeecada shisheeya ayaan ciidda lagu daalin ayaan dimuqraadiyaddu noqon diin mid lagu aaso oo dawga eebiya sharciga lagu daboolayo haddana waa anigii lahaa qabyaalad waan ka weynahay haddaa qolo ii moodeene qaarada midoobaanahay oo qaray ilaahay boqolaal quruumood ayaan qaadigoodahay hadda qoonka kii samawdaan qayb ku leh qalwo anigu reeruguma jiro qolay samaysteen qaangaad ilaah baa iga dhigay qaari maamulan ragna waxaanu qoysnahay ninkan iga qabweyne mar hadduu si qool la iska bido isqabsanaynaa qasanamaha ruuxay sheegtaan inuu qulnaadaayo mid qariban ayuu noqon kara qalqaaliya qof kastana waa qolada iyada ha ugu qiroone qoliisaa la hubiyaa adoon qaadan hadalkiisa gabaygii aad kugu horeyd markaad istiri wax curi kii kugu horeey aad curiso kii hore waxaan garanayaa ah, magaalada berber ayaan imay horertana la sugay labiyo toban baan ahaa marka caruurta kuwanka kubadda ciyaara nin baa jiray inuu yar tooro nagu weynu kubadda naga xanaaqi jiro naga qaadan jiray marka waxaan garanayaa ee walba magaciisa baa jiray hebelow qayuubane ilkaha qaar saraa maqane qaartii markay kaga rideen qawda lala yaabi qadadiisu waa saansad aan shaahna lagu qoyni ma qubaysto oo foostaan madaxa qoynayn ya kubaddii maqaqa naga jeexay gabaygaasaan u tiriyey labiyi toban jir baan ahaa berigii dambe dhowr gool buu dilay markuu arko buu jiri marka kaasaa horreeyey laakiin anigoo yar ka hor baan samayn jiray
guud ahaan waa naga intaa toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijkeenii hibada iyo halbuurka oo idinkaga imaanaya caasimadda jabuuti waxaana barnaamijka marti iigu ahaa abwaan faarax awil jaamac faarax murtiile anigoo ah sagar siciid faarax ayaana idinla socodsiinaysay tan iyo intaanu mar kale kulmi doono haddii eebbaha awoodala laga helay inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ammaanaala
waagaag dhegaystayaal aad bay u mahadsan tahay sagaal siciid faarax oo barnaamijkaasii nala socodsiinaysay markana wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaan idinku wareejin doonaa nuur xasan nuur
mahadsaned cabdixakiin aan ku horeyno dhinaca sbain kooxda barcelona ayaa xalay u dabaaldegtay hanashada horyaalka sbain ee la liiga ee xilli ciyaareedkan kadib markii ay ciyaartii ay la ciyaartay kooxda levente oo ay uga baahnayd saddex dhibcood ay hal iyo eber ku badisay barcelona goolka guusha waxaa uu dhaliyay ciyaaryahan leonel messi oo beddel ku soo galay kadib markii ciyaarta lagu kala nastay qaybtii hore barbaro goola la-aan ah waxaa horyaalkii ay xalay qaad barcelona uu noqonayaa keedii lix iyo labaatanaad tan iyo markii horyaalka spain kooxda barcelona dalkaas spain la aasaasay leonel messi ayuu u ahaa horyaalkii tobnaad ee uu laliigaha spain ee uu kooxdiisa barcelona la qaado tan iyo markii uu ku biiray sidoo kale waxa uu ahaa horyaalkii afaraad oo ay ku guuleysanayso kooxda barcelona shantii sano ee lasoo dhaafay hadda waxay taagan tahay semifinalka koobka koobka kooxaha horyaalada yurub oo ay arbacada la ciyaari doonto naadiga liverpool waxaana la isweydiinayaa tolow barcelona sanadkan ma qaadi doontaa koobka spain oo ay ku guulaysantay iyo weliba champions leaguea yurub iyo koobkii laliigaha spain oo ay xalay qaada la arki doone dhinaca faransiiska kooxda khayn ayaa si la yaab leh uga badisay xalay kooxda baris saint germain oo ay isku haleeleen finalka koobka french cup waxaana rigoorayaal ku badisay kooxda khen ee dalkaasi faransiiska markay waqtigii dheeraadka waqtiga caadiga ahaa ee ciyaarta loogu talagalay iyo waqtiga kale ee lagu daray ee labada kooxoodba ku kala bixi waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah guuldaradaasi waxa ay ku noqotay layaab iyo naxdin ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee b s g b s g iyada ayaa ku guuleysanaysay tartankani franja kaab dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaana kooxda qayn ay u ahayd koobkii ugu horreeyey ee ah tartankan oo ay ku guulaysato tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo toddobaatankii ciyaaraha ingiriiska ayaana weli lagu kala bixin haddii lagu kala baxay talyaaniga faransiiska iyo sbain waxaana weli isku dhegan kooxaha manchester city iyo liverpool kooxda kubadda cagta ee manchester city waxa ay la ciyaari doontaa galabta gordhow kooxda aan iraahde galabta kooxda balney manchester united iyo chelsea ayaa isku dhigan oo kaalinta afraad ku dagaalamaya arsenalna waxa ay la ciyaari doontaa lester labada kulan ee lagasoo dhaafay arsenal iyo manchester united waa laga badiyey chelseana barbaro ayay keentay waxaana hadda uu dagaal kale ka taagan yahay kaalinta saddexaad markii ay tottenham shalay ku guuldareysatay ciyaartii ay la dheeshay westham horyaalka premier leaga ingiriiska hal dhibic ayaa laba dhibcood ayaa u dhexeysa kooxaha liverpool iyo manchester city oo ku dagaalamaya kaalinta koowaad kaalinta saddexaad tottenham ayaa ku jirta laakiin waxa ay saddex dhibcood oo keliya ka sarreysaa chelsea chelsea oo ku jirta booska afraadna waxa ay laba dhibcood oo keliya ka sarreysaa arsenal la arki doonee sida lagu kala baxo kulamada maanta ayaana laga yaabaa inay go-aan ka gaaraan dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinayay wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha tanna aynu ku wada sanasanno codadka fanaaniinta khadana daahir cige iyo weliba cabdiqaadir macalin cumar juba
qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari dhulku cuskada roogalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahurahu dahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcawl calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaara hurahu dahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcaw cosubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cosubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah
carrada tilmaanto cawayski kutuda helay sakana cawagale soo celiyey mayayo gurama culusiyo inni caalmadoobihi cidhibkaysu geysteen carrada tilmaanto cawayski kutuda helay sakana cawagale soo celiyey mayayo gurama culusiyo inni caalmadoobihi cidhibkaysu geysteen oo heega culay camma loorima tahay daruraha iscunayo meexaano carashada caliyaha hilaaciyo onkod cabatay fiintii oo heega culay camma loorima tahay daruraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaha hilaa alla ileh waxbaa ka dhacay codadka macaan ee cabdulqaadir jubba iyo khatar daahir iyo heestaasi caane iyo nabad ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta inta aan hawada isku maqli doonno waa cabdixakiin maxamuud shirwac anigoo ah nuur iyo bashiir abiikar oo dhanka soo saarista naga caawiya oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo